allah subxaana watacaala wixii uu inaga garansiiyo oo inaga fahamsiiyo ayaynu ka odhan doonaa su-aasha koowaad waa su-aal aada u dheer oo qofka soo qoray aada ugu sharaxay laakiin madmuunkeedu uu yahay ama waxa ay koobsanaysaa in dadka qaarkood oo u nisbo sheegta ila sunna ay dadka qaarkood ama dad muslimiina xalaashadaan inay wax ka sheegaan nasabkooda iyo sharaftooda iyo diintooda iyagoo haba yaraatee wax caddayn aanu haynin arrinta noocaasiya ama wax tusinaya aanu jirin taasoo ku dhisan been abuurad iyo xasad iyo xiqdi iyo waxyaabaha lamida marka arrinta noocaasiya waxaan filayaa in xukunkeeda la garanayo laakiin su-aashu ay tahay un in la rabo nooc min almawciba xoogay markaa waane ah oo nafaha la xusuusiyo arrinta noocaasi halista ay leedahay qofka allah subxaana watacaala ugu nicmeeyo inuu noqdo min ahli sunna qof u nisbo sheeganaya sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam raacitaankeeda oo ka beri noqonayo bidaca fa huwa awla annaas biitibaaci sunnati rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam zaahiran wa batina isaga ayaa u mudan inuu noqdo dadka ka u raacitaan badan sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam oo u raaco sunnada rasuulka zaahiran wa batina qalbiga inuu ka raaco qalbigiisa uu sifeeyo oo uu ka sifeeyo min alamraad almufsida lilqalb xanuunada qalbiga fasahaadiya alati tudcifu limaana fi qalbi linsaan taasoo sababaysa iimaanku inuu ku daciifo qofka bani aadamka qalbigiisa sidaasi awgeed baa sheikh lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala kitaabkiisa alcaqiida alwaasitiya aakhirkiisa ama gebagabadiisa marka uu ka waramayo usuula ahli sunna waljamaaca waxa uu idhaahdaa wamin usuulihim itibaacu sunati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam zaahiran wa batina haddii kale qofku waxa uu noqonayaa qof sheeganaya waxaanu ku sifaysnayn allahna subxaana watacaala wuxuu ihi lima taquluuna ma laa tafcaluun wakadalika rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuxu ihi almutashabicu bima lam yucطa kalaabisi sawbay zuur qofka waxaanu ku tilmaanayn dadka u sheeganayaa waxa uu ka dhigan yahay mid xidhan laba maro beena qofka laba maro oo beena xidhan macnaheedu waxa weeye waa qof sheeganaya inuu askuran yahay oo dhan uu xidhan yahay xaqiiqaduna ay tahay inuu qaawan yahay waynu ogsoonahay walaalayaal ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta xurma ayuu u yeelay dhiigooda iyo xoolahooda iyo sharaftooda intaa midnaba waxba lama yeelayn karo qof muslima dhiiggiisa lama daadin karo xoolihiisana xaqdarra laguma qaadi karo kadalika cirdigiisa iyo sharaftiisana waxba lagama sheegi karo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay ana arba ariba alistitaala fi cirdi lmuslim ribada waxa la yidhaahdo oo ilaahay dadkeeda uu ogeysiiyey inuu dagaal kula jiro nooca u darani inay tahay qof muslima cirdigiisa iyo sharaftiisa in wax laga sheego arrinta noocaasiina maadaama qofkaasi uu kaa maqan yahay dhinac waxay ka tahi wuquuc fii cirdi lmuslim qof muslim oo cirdigiisa iyo sharaftiisa meel aad kaga dhacday oo aada khilaaftay waanooyinkii rasuulkeenu uu bixiyey weliba uu ka sheegay meelihii ay isugu yimaadeen saxaabadii u faraha badnayd khudbaddu rasuulu ka jeediyey carafa iyo tuumino ka jeediyey markuu xajiyey waxaa ku jirtay ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum hada dhiiggiina iyo xoolihiina iyo sharaftiina inaad waxyeelaysaanba xaaraan bay idinka tahay sida waxa weeyaan maanta ay xaaraan idinka tahay ee beledkan aad joogtaan ay xaaraan idinkaga tahay mar kalena waa diibo maadaama qofku uu kaa maqan yahay oo waa xan xanta soolxumadeedana aayaadkii qur-aanka ahaa aynu ku dhiganay fi tafsiiri suurati alxujuraat ayaa qofka muslimkaa ugu filan xaqiiqatan waa qofkii oo cunaaya qof walaalkiya hilibkii waxa alimaam ibnu kasiir raximah llahu tacaala tafsiirkiisa uu ku sheegay xadiidkuu warinaya abu yacla oo ibnu kasiir uu leeyahay sanadkiisu waa saxiix saxaabigii la odhan jiray maacis waynu garanaynaa ee faaxishatu zina ku dhacay kadib toobad keene rasuula ka dalbay in xad lagu oogo rasuulku sala allahu calayh wasalam xadka uu ku oogay markii saxaabigaasi la rajmiyey ayaa laba ninoo muslimiinta kamida ayaa waxay yidhaahdeen lam tadachu nafsuhu xataa rujima rajma alkalb waxa ahayd inuu iska aamusu asturo naftiisii baa dayn weyday ilaa sida ayga dhagax loola dhacay fasamica anabiyu sala allahu alayh wasalam hadihi alkalima fii cirdi lmuslim almayit rasuulku wuxuu maqlay kelmada noocaasi ah oo qof muslim oo meyda weliba laga yidhi waxaa rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim uu soo maray iyadoo labadaa nin ay la socdaan dameer baktiye oo meel yaala oo tuuray weliba macnaa inuu qarxaawan ay uharsan tahay lugihiisu ay taagmeen faqaala nabiyu sal ly wasalam inzilaa wa kulaa minhu labadii nin baa wuxuu ku uri soo daadega gaadiidkiina kasoo dega oo dameerkan baktigaa kaalayo hilibkiisa cuna fastaqrabu aad bay ula yaabeen arrinta noocaasiya rasuulka ilaahu sidee baanu u cunaa ma qof bani aadamaba dameer weliba baktiye cuni kara markaasaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam maa miltumaa min akhiikuma ashaddu min hada walaalkiin xamashada aada xamateen aada wax ka sheegteen ayaa ka daran dameerkan waxa weeyaan hilibkiisa in la cuno haddii dameerkan baktiye hilibkiisa inaad cuntaan ay idinla fool xun tahay in walaalkiina muslimkee dhintay ama idinka maqan ee geeri ku maqan ka noole kaa maqanina waa lamide inaad xamataan ayaa ka daran marka rasuulku sala allahu alayh wasalam foolxumada qofka muslimkaa cirdigiisa in wax laga sheego ayuu u tilmaamaya rasuulku wuxu uhi sala aly wasalam inahu layanhamisu fi anhaari ljanna ninka aada wax ka sheegaysaan wadiyadii jannada ayaa u dhex quusaya u dhex dabaalanaya idinkuna waxbaad ka sheegeysaan marka waxaa laga yaabaa qofka muslimka aada wax ka sheegaysaa inuu yahay qof ilaahay raxmadiisii helay ilaahay raalli uu ka yahay haddii uu dhintayna uu yahay qof waxa weeyaan jannada tegay fii xuduud maxduuda xuduud yani shareecadu ay xadiday ayuun bay banaan tahay qofka in wax laga sheego sida hore aynu u tilmaamay waa in tacallaqat fi lkalaam fi cirdi muslim maslaxa diiniya aw dunyawiya waxay odhan jireen ahlucilmigu raxmat ullahi calayhim acraab nnaas waa xufratun min xufar nnaar waqafa calaa shafiiriha almuxadithuun dadka muslimiinta cirdigoodu waxa weeyaan god kamida godadkii naarta waxaana dhinac dhinac istaagoo dul istaagay oo inay ku dhacaan ku dhow dadka muxadisiinta ahlulxadiidka ka hadla kuwa ruwaada ee axaadiista waxa weeyaan soo wariya markaa qofku haddii qofku wax ka sheegaayo awalan waa in arrintaasi ilaahay daraaddii ay ka tahay oo inuu ku raaxaysto qofka muslimkee uu xamanayo ama wax uu ka sheegayo amaba se dad kale inuu kaga farxiyo ujeedadiisu waa inaanay ahayn xasad waa inaanu ku kalifin iyo xir waa in lilah ilahay daraaddi waa inaysi siday odhan jireen yana bacdu salaf tacaalow naktaab lilah kadalika qofkaasi arrintaasi lagu sheegaya waa inay tahay mid jirta haddii aanay jirinna waxay noqonaysaa buntaan iyo been abuuras taasina waa ismi iyo dembi weyn mar saddexaadka arrintaa sheegisteeda waa inay ku xidhan tahay maslaxa diiniya aw dunyawiya maslaxa diiniya waxay noqonaysaa sida dad muslimiina sharkiisa inaad uga digayso si kale sharkiisa aan kaga badbaadi karin maslaxa dunyawiyana waxay noqonaysaa cid kaala tashatay oo wax kaa weydiisay qofkaa oo doonaysa mucaamalo adduunye inay la yeelato inaad uga digaysid marka dadka muslimiinta ah in ay dadka muslimiinta ee walaalahooda ay ammaanaan oo qalbiga ay wanaag ugu qaadaan ayay iyaguna ilaahay agtiisa ammaan iyo sharaf ay kaga helayaan waladina jaa-uu min bacdihim yaquluuna rabbana kfir lana walikhwanina aladina sabaquuna biliiman hada huwa wasfu lmuuminiin arrinta kale meesha ku xusan waxay tahay su-aasha dadka qaarkood ba arrimaha guurka oo kale marka qof ama laba qof ay ka wada hadlaan ayaa qofkii ay yidhahdaan iska ilaali iyadoo qofka wax cad aan haba yaraasi aan ku haynin oo ujeedadoodu ay tahay ama waxa ku kalifaya arrintaa xasad weliba si aan loo ogaamin oo odhanaya arrinta aan ku sheegay qari si aanay dhibaata waxa weeyaan aanay u dhicin markaataasi taa hore ayuun bay kamid tahay oo qofka labada qofka guur ka wada hadlay haddii inuu kala kula tashado kale wax uu kaa weydiiyo iyadoo ilaahay daraadii ay kaa tahay ee arrintaasi aanay kaa ahayn inaad ku laabqabowsanayso oo aada naftaada ku raali gelinayso ama xasad iyo waxyaabo lamida ama cadaawad iyo cadho qofkaasi idiin dhaxaysa yani waad u sheegi kartaa waxyaabaha ad ka og tahay adigoo aan ziyaadin oo aan kordhin calaa xasab alxaaja fi xuduud alxaaja laakiin in waxa weeyaan xasad awgii qofka aada uga digtaa sida horeba aynuu tilmaamay hada laa yajuuz xasadkuna wuxuu kamid yahay min ashmaci alamraad wa ashaddiha wa afsadiha lilquluub xanuunada qofka ku dhaca kuwa u xun ee una fasahaadinoo qofka bani aadamka qalbigiisa fa huwa denbu ibliis culimadu waxay dhan awalu dembin cusiya allahu bihi fi samaa huwa alxasad dembiguu horreeyey ilaahay ugu caasiyey samada dhexdeeda xasad buu ah oo ibliis samada ayuu joogay markuu nebi aadam uu xaasiday uu yihi asjudu liman khalaqta tiina kadalika awalu dembin oo cusiya allah subxaanau watacaala fi lardi intaynu ogsoonahay dembiga u horreeya ilaahay ugu xaasiyey dhulka dushiisa xasad buu ah oo labadii ilmo aadam midkood walaalkii waa ka dilay si ilaahay uu kaga warramay fi suurati lmaa-ida waxaana dilka noocaasi u geeyey xasad ayaa u geeyey markii midkood cibaadadiisii la aqbalay ayuu xaasiday ilaa xasadku u geeyey inuu dilay xasadku waa min sifaati lyahuud qofka muslimka ah oo xaasidiya yahuud ayuu ku dayday ilaahay baa subxaanau watacaala tilmaamay yahuuddu inay dadka muslimiinta iimaanka iyo khayrkii wanaagga uga baahan xasadan min cindi anfusihim markaa qofka muslimkii inuu ibliis iyo yuhuud iyo kuwa lamido isku shabaha maha qofku haddii wax uu xaasido waa qof ilaahay qadarkiisii ka cadhaysan wey oo xukumkii ilaahay subxaanau watacaala aan ogolayn qofka uu xaasidiyana waxba yeeli maayo ahlucilmiguna waxay odhan jireen sida almaawardi uu ku tilmaamay kitaabkiisa la idhaha adabu dunya waddiin wax xasadka ka cadaalad badani ma jiro xasadku waxyaabaha ugu cadaalada badan ama kuwa ugu cadaalada badan buu kamid yahi liannahu yabda-u bisaaxibihi fayaftaku bih qofkii xasadka sameeyey ayuu ku bilaabaya deetana isaga ayuu halaagaya qofka marka uu xaasidaya waa qof naftiisii gubayo wey marka allah subxaana watacaala dadka muslimiinta waa inay ka baqdaan rag iyo dumarba oo carabka la ilaaliyo oo acraabda layska ilaaliyo dadka muslimiinta cirdigooda waa in layska ilaaliyo oo had iyo jeer ale lagu dadaalo salaamatu suduur inay laabtaadu u xaagnaato dadka waxa weya muslimiinta wallahi waa min afdal ilacmaal acmaasha kuwa u fadliga badan ayay kamid tahay salaamatu sadr waxaa imaamu axmed uu warinayaa min xadiis cabdillahi bn camr ibn caas rasuulku isagoo saxaabada la fadhiya ayaa nin baa kusoo baxay soo weysaystay cafwan intaana ninkaas soo bixin rasuulku wuxuu yihi sayakruju calaykum rajulu min ahli ljanna halkaa waxaa idinkaga soo bixi doona min ahliljana halkii waxaa kasoo baxay nin weysaystay oo biyihii weysadu garkiisa ay ka ka tiftifleyin oo ay ka daadanayaan rasuulku sala allahu alayh wasalam arrintaa dhowr cisho ayuu ku celiyay dhowrkii cishaba ninkii ayuu noqday ninka laftiisa cabdillahi bni camr bn caas saxaabadu waa khayr jeclaayeen waxaa sanada lagu gelay inay ogaadaan aada u jeclaayeen ayaa wuxuu doonay bal inuu ogaado ninkaas sababta jannada waxa weeyaan uu ku mutaystay ninkiibu u tago wuxuu yihi bayni wa bayna abi shay fawridan tubayifani aniga iyo aabbahay baa arrima dhex taalla waxaan doonayaa markaa inaad imerti geliso muddo saddex habeena cabdillahi bni camr ibn lcaas ninkii ayaa gurigiisa uu la degay wuxuu leeyahay ninkii maana arag isagoo salaatuleil uqacaya ama habeenkii qur-aan akrisanaya waxa quri aan arkay waxa uu ahaa habeenkii marka uu soo baraarugo ee hurdada uu ka tooso ayuu allah subxaana watacaala xusayy xataa kidtu an axtaqira camalahu ilaa aan ku dhawaaday markii dambe inaan ninkaa camalkiisa quursado anaa kani muxuu janno ku mutayso waxbaba samayn maaye markaasaan weydiiyey bu aan ku uri rasuulka ayaa sidaa na yidhiye ya cabdallah ma aladii balaga bika ma qaala rasuulu lahi sal alay slam fiik bal iga waran waxa ku gaadhsiiyey darajada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan uu ku yabahay uu ku ballan qaaday fa qaala wallahi ma huwa ila ma tara wax kaloo anigu aan qabto aan sameeyaa ma jirta buuri intaa mooyaane inta aad aragtid mooyaane wax kale ma sameeyo laakiin qof muslima qalbigeyga ama laabtayda waxba uguma hayo wa salaamatu sadr ayaa darajadaasi uu ku gaaray cabdullahi bni camr ibn alcaas wuxuu yihi hadihi hiya alati balagat bik hadihi alati laa nutiiquha wallahi sa darajadaa ku gaarsiisay waa ta salaamatu sadr inaad laabtaada u nadiifiso oad u xaadhay dadka muslimiinta waata dad dadka badankooda aanay ka rahayn dadka qaarkood ba waxay awoodeen qiyaamu leyl wa qira'at lqur'an waliktaar min dikr illah subxaana wa tacaala walmuxaafada cala alfaraa'id walibticaal walijtinaab can almanaahi asharciya laakiin ma awoodaan inay laabtooda saafigareeyaan marka salaamatu sadr laa yucaabiluha shay waa min afdal alcibaadaat alqalbiya cibaadaadka qofku qalbigiisa uu ka qabto kuwa u muhiimsanayay kamid tahay marka allah subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa salaamata sadri dadka muslimiinta ahi waa isku dhici karaan laakiin waa in la itasaamaxo oo arrinta noocaasiya laga heshiiyo saddex maalmood wax ka badan iyadoo arrin adduunyo ama shaksi laysku qabto in cado lagu kala maqnaadaana ma banaana iyadoo lagu kala maqan yahay haddii sidaa lagu dhintana wuxuu rasuulkeenu sheegay labadaa qof jannada inaan isugu imanahayn ciyaadan billah arrinta noocaasiya ee jannada lagu waayayo marka allah subxaana watacaala waxaynu weydiisanaynaa salaamata sadrin iyo dadka muslimiinta in carabkeena ay ka magan galaan si aan yawma alqiyaama yawma laa yanfacu maalu walaa banuun walaa dirhamu walaa dinaar aan xasanaadkii aynu ku daalay cid kale aan loo siin sayi-aadkii iyo xumaanihii dadka qaarkood ay sameeyeenna dusha aan laynooga saarin wallahu aclam su-aasha kale ma alfarqu bayna khiطbati اlmarأa wa bayna alcaqdi calayha farqiga udhaxeeya khiطba cala almarأa iyo alcaqdi calayha alkhiطba waa carض annikaax cala almarati aw cala waliyiha waa bandhiga gabadha ama weligeeda cidda mas-uulka ka ah loo bandhigaayo guur ayaa khiطba la yidhahda waa bikasri lqa khuطba haddii la yidhaahdo waa tan waxa weeyaan la keedinaayo jimcaha iyo waktiyada kale laakin khiطba weeyaan waa bikasri lqa waxaana ahlucilmigu ku macneeyeen waa cardu zawaaj aw nikaax cala almar'a aw calaa waliyiha alcaqdu calayhana waa meherintii in laysu meheriyo gabadhii la bixiyo ayaa caqdiga looga jeeda marka waa kala horeeya su-aasha kale hal yajuusu lilmarati alxaayid dukulu masjid lixaajati xuduur xalaqati qur'aan masalan ma adri mar walba ma dumar cusub baa su-aashaa keena mise dumarku masalada kama qancaanba oo mar kastoo mid ay ka qanacdo mid kale ayaa shubha kusoo aroorisa salomiya liannahu ma min makaan aan fadhiistay oo su-aalo laysku weydiinayo ilaa su-aashaasi way ku jirta magaalada waxa dawraadkii lagu qabtay oo dhan su-aashaasi su-aalaheeda waa kamid dawladeenina oo dawraadka u dambeysayna su-aasha lafteeda ayaa soo noqotay waxaa laga yaaba in badan oo idinka midiina inay dawlaadkii hore su-aashaa lafteeda ay maqleen horta masaladu waa masalo fiqiya wey ahlucilmiguna ay isku khilaafeen waa masalo waxa weyaan taxtamilu lkhilaaf qofka muslimkaana masaa-isha khilaafiga waxaa la gudboon haddaan lahayn qof isagu xaqa binafsihi ku gaari kara oo intuu adilada ururiyo daliilka u xoog badan masalada la isku khilaafay qaadan kara haddaanu ahayn ma calayhi ila taqliid alaclam walawrac waalarwac waxaa dushiisa ahay waa inuu ku daydo qofku u arko inuu u cilmi badan yahay oo u warac badan yahay oo diintiisa uu ku aamini karo sida ilaahay subxaana watacala uu yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddii qofku yahay qof saalibu cilmi rajulan kana aw imraa ama nin ha noqdo ama gabadh waa in masalada uu isku dayo inuu baaro oo bal adilada uu su aqwaasha masalada ku jirta uu soo ururiyo oo qowl walba daliilkiisa uu eego oo uu eego waxa weeyaan qolo waliba qolada kale adilahooda waxay kaga jawaabeen dabeetana yaakud bilqawli raajix oo u qaato qowlka la xoog badnaada isagoo hawada aan raacahayn ee ujeedadiisu ay tahay itibaac alxaq masalada waxa weeyaan ahlucilmigu waa isku khilaafeen saynu tilmaanay waxaana walcilmu cinda allah anigu aan ku qanacsanahay oo kollay raajix ilaa ama ilo xoog badan inay banaan tahay gabadha xaaidkaahi inay soo gasho masaajidka ama lixaaja ha usoo gasho ama ligayri xaaja haddii masaajidka aanu wax dhibaataa u geysanahayn arrinta noocaasiyana waxaynu uxujaysanaynaa awalan albara alasliya asalku waxa weeye dumarka muslimaadkaa masaajidda inay soo galaan inay u banaan tahay asalka noocaasiya waxaa lagaga guuri karaa un daliil saxiixa oo sariixa oo masalada ku cad mar labaadka dumarkii saxaabadu masaajidda waa iman jireen haddii ay xaaraan ka tahay gabadha xaayidka masaajidka inay soo gasho rasuulku sala allahu calayh wasalam masalada caynkaasi ee loo baahan yahay xukunkeeda waa caddayn laha xadiid saxiix oo rasuulku masalada xukunkeeda ku caddeeyena ma hayo axaadiista daciifka odhanaysa laa uxilu almasjida lixaaidin walaa junub iyadoo lama deliishan karo xadiid daciifa ee xukum sharciya lagama qaadan karo mar labaadka waxaynu ogsoonahay dumar baa deganaa masaajidka rasuulka sala allahu alayh wasalam gabadh masaajidka rasuulka xaali jirtay iyo gabadh masaajidka rasuulka khaymo yar ama taandho yar ee uga dhisnayd oo dhex degeneed labaduba waa jiraan axaadiisuna fi saxiix ayaa ay ku qoran tahay dumarkana waxaa asal u ah inay yihiin min dawaati alxayd haddii la odhan lahaa gabadhaasi waxay ahayd waxa weeyaan aayisa ayay ahayd mid waxa weeyaan aan min dawaati alxayd aan kamid ahayn markaa rasuulku sala alla alay wasalam ma kala weydiin oo ma odhan min dawaati alxayd miaad kamid tahay mise kama mid tihiid mana odhan rasuulku maalmaha aad xaaladaa ku sugan tahay masaajidka ha soo geli kii deganaydna masaajidka ka bax ma odhan wakadalika saxaabada rasuulka sa saciid ibnu mansuur sunantiisa uu ku wariyey can cataa waxaa ka sugnaatay anahum kaanuu yataxadasuuna fi lmasjid wahum junub marka calaa kuli xaal masalada waxaa raajixa inay jaa-is tahay oo ay banaan tahay hal yajuusu lilmarati alxaali lamsu almusxaf lixaaja in kaana hunaaka xaai ma u banaan tahay gabadha xaaidka inay taabato musxafka haddii xaaja ay keensato daahir ay keensato asalku waxa weeye musxafka ma taaban karo qof aan daahir ahayn haddaad doonto musxafka inaad taabato laabudda min ahahaara alkubra wasugra ahaara min alxadath alakbar watahaara min alxadath alasqar waana sida ahlucilmigu ay u badan yihiin daahir lqur'aanna sida ayuuna tusin laa yamasuhu ila lmutaharuun buri ilaahi subxana watacaala haddii aad tidhaahdo aayaddu waa khabar ee nahyi kuma jiro waxaana aayaddu ay ka warramaysaa lawxulmaxfuudka cidda ay sheegaysaana waa malaa'igta waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya uu yihi isagoo ka jawaabaya shubahaadka noocaasiya qur-aanka lawxulmaxfuudka ku qoran ee cid daahira mooyaane cid kale aanay taaban laftiisu weeyaan kan dhulka yaalaana marka qur-aanku sida lawxulmaxfuudka markuu ku qoran yahay cid daahira mooyaane cid kale aanay u taaban marka uu yaalo dhulka ama dadka dhexoodana qof daahira mooyaane qof kale waa inaanu taaban ama nafyiga laa yamasuhu faqad warada fi shariicati kasiira annafyu walmuraadu bihi nahy in badan bay shareecada kusoo aroortay in shay la nafiyey oo la isticmaalo siiqatu nafy iyadoo maqsuudkii ujeedaduna ay tahay nahyi diidma ay tahay waxaanay ahlucilmigu idhahdaan shayga in lagu xaaraamsimeeyo bisiiqati nafyi ayaa ablagu min taxriimihi bisiiqati nahyi ayaa ka xeel dheer in lagu xaaraamsimeeyo siiqada nahyiga rasuulkuna wuxu uhi sal lay slam laa yamasana alqur'aana ilaa daahir qof daahira mooyaane qof kale qur-aanka yaanu taaban qowlkaasina saxaabo fara badan ayuu ka sugnaaday sabata hada alqowl can kaiir min asaxaaba ilaa uu yihi imaamu axmed raximah llahu tacaala wasaaxibuhu isxaaq ibnu rahawaya saxaabada iyo taabiciinta qowlkaa mooyaane qowl kale oo ka sugnaaday ilaa iyo curab la garan maayo markaa sida raajixa waa inaad la taaban tahay sawaun bixaayin aw biduuni xaayin ama waxay idin dhexeeyaan ama yaanay idin dhexayn laakiin hadduu ku jiro ahlucilmigu waxay yidhahdaan hadduu ku jiro musxaf hadduu musxafku uu ku jiro shandad oo kale ama sanduuq oo kale yaana waad qaadi kartaa oo isaga laftiisii aanad baashir ahayn kalbigiisii ama maradii dul saarnayd aanad baashir ahayn ee shay kale uu idinsii dhexeeyo shaygaa waad qaadi kartaa bay yidhahdeen ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim sida ibnu rajab iyo kayruhu min alaimaba waxa weeyaan ay tilmaameen hal yajuusu lilmara an tusaliya wahiya talbas alqufaazaat naam yajuusu laha dalik ana waajib kumaha gabadhu inay kafaynka asturto marka ay tukanayso iyo marka kaleba sida raajixa laakiin haddii iyadu aad furto wax xaaraana may samayn iyadoo qusaadeyn xiran gabadhu ma xajiyi karto laakiin inay salaada qusaadeyn ay ku tukato lagama nahyin oo looma diidin su-aasha kale maalmahan dambe waxaa soo baxay nashiidooyin ama anashiid loo bixiyo alanashiid alislaamiya xukunkeedu muxuu noqonaya alanashiid ahlulcilmigu raxmat ullahi caleyhim casrigan waa ka hadleen waxaana ahlucilmigu tilmaameen in anashiid waxa la ihahdo la tiriyo oo weliba loo bixiyo anashiid islaamiya oo akrintooda loo arko inay tahay cibaado ilaahay loogu dhawaanayo inay arrintaasi tahay tashabuh bisuufiya oo suufiyadu waxay yaqaaneen wax loo yaqaano assamaac samaacu muxuu ahaa de waa qasaaiddan u la akrin jireen sida imikaba ay u akriyaan oo qurba iyo cibaado ay u arki jireen marka ahlulcilmiguna samaacu suufiya inuu xaaraan yahay bay tilmaamen bal ijmaac ayay kusoo naqliyeen oo qofku faasiquu ku noqonayo saasiq alcadaala in cadaaladiisu ay dhacsan tahay oo aan markhaati geli karin bal afarta madhaba fiqigaaba ahlucilmiga qaarkood ayaa sidaa kasoo naqliyey ibnulqayimna kitaabkiisa la hahdo assamaac ayaa masalada noocaasiya uu kaga hadlayo aqwaasha ahlucilmiga uu kusoo raray marka anashiidda loo bixiyo anashiid islaamiya ee cibaado iyo diin loo arkaa haba yaraatee wax samaaci suufigahaa ay kaga duwan tahay ma jirto intaa weliba masaahib kale ayaa u raacda saahibka kale u raacda waxaa kamid a qaarkood waxaa la raaciyaa durbaan durbaan la garaacayo durbaankuna waa min min aalaat illahi waaarab oo tabliga waxaa la yidhahdaa aalaat illahi waaarab ayuu kamid yahi kan dhinac walba ka xidhan xataa ka dhinaca ka furan ragga uma banaana oo dumarka ayuunbuu u banaanyay fi waqti alafraaxi walacyaad markaa kaasina waa sii xumeeye oo foolxun ayuu usii kordhiya anaashiida waxaa kaloo raaca in qaabka loo akrinaya iika uu la mid noqday qaabka kuwa fanaaniinta ay u heestaan oo kale oo naqmadii qaabkii uu dhacaayay codka kafunaanka ee heesaya iyo inankan ama inantan dhalinyarta eele waxaan tirinaya anashiid islaamiya ee nashiidka akriyaya inay isku mid noqdeen arrimaha noocaasi ayaa ahlucilmigu ay ku diideen amaa in la akriyo nashiid aan la aanu la socon durbaan iyo muusig iyo wax lamida aan laguna sheegahay inuu yahay islaami oo cibaado aan laga dhiganahayn aan maca daalika lagu mashquulahay in la badsanahay ee la akrin in waktiga hawshu ay taalo sidii saxaabaduba ay sameeyeen markii la qodaayey dhufayskii magaalada madiine lagu wareejinay fii gazwati alaxzaab oo markaasi ay lahaayeen saxaabadu ridwaan ullahi calayhim hadalkooda uu kamid ahaa lain qacadna wanabiyu yacmalu fadaka mina alcamalu lmudalilu haddaanu fadhiisano iyadoo nebigu uu shaqaynayo taasi waa camal keensanaya inaanu nahay kuwa lulsan wakadalika waxaa kamid ahaa hadaladooda saxaabada buraanbarkii ay maalintaasi ay tirinayeen lawla allahuma htadayna walaa kunna walaa sallayna allah haddaanu nawaafasin lahayn maanu hanuuneen manaanaan soomeen manaanaan tukaneen allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira faqfir lilansaari walmuhaajira hadal caadiya bu ahaa mu aha in mugsida heestoo kale saxaabadu ay u qaadayen kumanay tilmaamin inuu cibaado yahay hawsha ayay isku dhaafinayeen wakadalika sida bukhaari fi kitaab iladab uu ku wariyey kana maca nabiy sal alay wasalam gulaamun aswad kana linabiy sal ly slam gulaamun aswad yaxdu waxaa rasuulka sal alay wasalam uu lahaa oo la socday inan addoono madow inankaasi oo buraanburayay faqala lahu nabiyu sal alay wasalam ruwowdan bilqawaariir macanaa dumarka ha fitnaynin oo buraaburkaagan ama gabaygaagan ha ku fitnaynin haddii waxa weeyaan mafaasidaas oo dhan laga waayo waxaa anaashiidda la yidhaahdo oo sida hees hawleeda oo kale laga dhigo marka camal iyo shaqa ay jirto si shaqadaa la ysugu dhaafiyo waxa weeyaan loo akriyo tusaale ahaan iyadoo aan laga dhiganahayn diin iyo qurba cibaado aan laga dhiganahayn waxaa maca dalika shardi kale ah inaanay qofka haalib ka noqon oo xataa gabayga xalaasha ah ahlucilmigu waxay tilmaameen hadduu qofka ka haalib noqdo xataa yushqilahu can lqur'aan ilaa qur-aanka uu ka mashquuliyo inaanu banaanayn sidaa awgeed rasuulku wuxuu yihi xadiidka bukhaari warinayo wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam lian yamtaliya zawku axadikum qayxan xataa yariya khayru lahu min an yamtaliya shicran midkiin laa laabtiisa inay malaxi dhaamiso malaxi ay buuxiso ayaa u dhaamta inuu gabi buuxiyo bukhaari wuxuu ku keenay xadiidkaa fi kitaab aladab min saxiixihi waxaana u baabaystay baabu maa yunhaa min an yakuna ashicru huwa algaalibu cala linsaan yani xataa sicirkii xalaasha ah hadduu qofka ka qaalib noqdo oo qofku uu badsado oo ilaahay dikrigiisii iyo qur-aankii uu kaga mashquulo inuu xaaraan isku rogayo ayaa bukhaari raximah llahu tacaala uu tilmaamaya marka ahlucilmiga kolley anashiidan casrigan dambe soo baxday kutub ayaa ay ka qoreen wax walbana xaggaa dambe ayuunbaa iminka kelimatu islaam lagaga daraasa u sharciyo ilaa qaarkood ay alfan lislaami ay tilmaameen alfan alislaami oo fanaaniintii heesaysa ee muusig iyo gitaarka sidatay arrintooda ay ku tilmaameen inay tahay min alislaam oo qaarkood min alwaqaaxa ay ka gaadeen inay yidhaahdeen waxaa jannada ku yaala baab la dhahdo baablfan oo yadkul minhu lfanaanuun qaar waxa weya suudaan jooga ayaa waxa noocaasiya ku hadlay hadalka noocaasina oo min asal lbail ومن أشنع ما يتفوه به إنسان نعم والله بعد الأسئلة محرجة ما أستطيع الإجابة عليها سأعد صوت لها هذا gabadha su-aasha soo qortay waxay tilmaamaysaa inay haysato dukaan ay ku iibisa dharka weliba dharka dumarka ah afafka toobabka shaararka iyo kuwa lamida marka waxay tilmaamaysaa in dharkaasi jees walba uu leeyahay mid yaryar mid gaagaaban mid ciriiriya mid dhaadheer iyo mid waasicada hablaha qaarkood baa i yimaado ayay leedahay waxaa markaa ay doortaan dharka ciriiriga ee ka yaryar markaan idhaahdo kan waa xaalaad aad xidhataan waxay igu jawaabaan mid kasii daran baan ayaan xidhan doonaa amaba saan xidhaa markaa dharka noocaasiya anugu wax dembiya miyaan ku leeyahay waxaanu leenahay haddaynu soo ururino jawaabta shayga xalaashaa ee aada og tahay in si xaaraana loo isticmaalayo inaad iibisaa ma banaana oo cidda aad ogtahay si xaaraana inaad isticmaalayso aada ka iibiso amaba se haddii sida haalibka ee badani ay noqotayba in si xaaraana loo isticmaalo inaad ka baayac mushtarataba ma aha walow xalaal ba ha noqday tusaalayaal bay culimadii hore ay sheegi jireen waxaa tusaalayaasha kamid a laa yajuusu baycu lcinab liman yatakiduhu khamran cinabku waa midho xalaala ilaahi subxana watacala oo xalaaleeyey laakiin kuuma banaano inaad ka iibiso qof khamri ka samaynaya oad ogtay inuu khamri ka samaynayo ama aad u malaynayso ay kuula badan tahay wakadalika laa yajuusu baycu silaaxi fii waqti lfitan bay fuqahadu ohan jireen ma banaano inaad dhulka ka ganacsato ka bayacsharto waktigaas dagaalka fitanku uu taagan yahay ee dadka muslimiinta ahi ay islaynayaa waxyaabaha markaa maanta laga ganacsado sida dharka rinkoodhada cansiladaha wax lagu duubo cidda adag tahay inay sidii xaaraan tahay u isticmaalo inaad keedisaa ma banaano haddii sida haalibkii ay tahay ama ay uga badan tahayba in xaaraan loo isticmaalayo shaygan oo inta xaaraan u isticmaalaysaaba ay iska yar tahayna inaad ka baayac mushtartaba maaha saddan lidariica adigoo wadada baabilka iyo xumaanta xidhaaya adigoo waxa weeyaan dimadaada beri yeelaya si aanu ilaahay kuu qabsan yawma alqiyaama adigoo xalaal miiranaya oo xaaraanta iska ilaalinaya waxaana u daliila qawluhu tacaala watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan qofkii inantii dharka dhajiska xidhanaysay ee aada la yaabanayd haddaad adigu aada usoo waalido o aad u keento aad ka iibiso waxaa dhacday tacaawun inaad isu kaashateen dharka noocaasiya adna waad keentay iyaduna way xidhatay marka waxay noqonaysaa adiguna dembiga inaad la wadaagto markaa ma banaana shay xalaala qofka adagta inuu si xaaraana u isticmaalayo inaad ka yidhi sidaas oo kale haddii sida haalibkiiba ay tahay in xaaraan loo isticmaalayo ha ka ganacsanin shayga caynkaasi wallahu aclam dhowr rabadaan hadday kusoo hagaagto gabadhu iyadoo umula oo aanay qallayn duruufo awgeed maxay samaynaysaa gabadha markaa umushaa ee soomkii ramadaan u daysay baqa ay nafteeda u baqatay ama ilmaheeda yar inay afuri karto waa laisku waafaqsan yahay axaadiista rasuulkuna sidaasi ayay tilmaamay oo ilaahay subxaana watacaala sida xadiisu anas bn malik ilkacbi kusoo aroortay rasuulku wuxu uhi ilaahay subxaana watacaala soomka waa ka daayey gabadha xaamilka iyo tamurdica waxaabicilmigu ay yidhaahdeen waa marka aanay awoodahayn ama ay ka baqanayso inuu dhib kaga yimaado idaa kaafat calaa nafsiha aw calaa waladiha laakin ahlucilmigu waxa ay ka hadlaan maada yajibu calayha fima bacd intaa kadib maxaa waajib ku ah aqwaal badan oo ilaa toddoba gaadhaysa ayaa ahlucilmigu masalada ay ku leeyihiin qowlka u raajaxsan saxaabada rasuulka ka sugnaadayna waa in gabadhaasi lagu leeyahay fidya maalin kastoo ay akurto almaratu alxaamil aw ilmurdic waxaa lagu leeyahay fidya oo inay miskiin quudiso bedelan can sawmi hada alyawm in wax qallaana laguma leh wahada alqowl huwa haabit can cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cabaas min saxaabati rasuuli illah waqala ibnu qudama raximah llahu tacaala fi lmuqni laa yuclamu lahuma mukhaalif min asaxaaba axad saxaabada kamid oo khilaafayna lama oga marka qowlkaasi ayaa u xoog badan waalcilmu cinda allah in fidye u lagu leeyahay ee qallada aan lagu lahayn su-aashan waxay leedahay walaasha soo qortay dumarka muslimaadka qaarkood ayaa habeenka waxa weeyaan gurigalka ilaahay caasiya waxyaaba muxaramaada sameeya isla markaa isu ekeysiya kuwa kaafiraadka marka laga ega dhinaca markay xidhanayaan iyo qaabka ay u feedhanayaan fahal min kalima lahuna yani kelmad waanaa in la soo jeediyo shardi maaha inay halkan ay ku jiraan kuwa sidaas sameeya laakiin waa arrin yawm min ajahli qofka ama gabadha muslimadaa soo mari karta ha noqoto iyada ha noqoto inanteeda ha noqoto walaasheed wahaakada qofka bani aadamkaah biada iyo deegaanka ku xeeran had iyo jeeraale waxyaabaha ka dhacaaya inuu noqdo mid aqoon u leh isla markaa kala digto wey waxaynu leenahay gabadha muslimadda ee guri gelaysa guri ayay aasaasaysaa guriga marka waa in lagu aasaaso ilaahay daacadiisa sida ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay inaanu sinnayn mid gurigiisa ku aasaasay ilaahay taqwadiisa iyo mid gurigiisa ku aasaasay wax naar sababaya oo waajibinaya ilaahayna subxaana watacaala wuxuu barakeeyaa wixii daacadiisa lagu aasaaso wixii macsiyadiisa lagu aasaasona ilaahay ma barakeeyo barakaduna maaha in lacag badan la helo manaha barakadu in caruur fara badan la helo barakada macnaheedu waxa wey gurigaas inuu yeesho naf dunyawi mubaax waa naf ukhrawi inuu yeesho gurigaasi waxtar adduunyo oo mubaaxa iyo waxtar aakhiro oo noqdo mid qofka allah subxana watacaala u dhaweynayo marka ilahi subxana watacaala waa in laga baqdo rasuulkeena sala allahu alay wasalam gabadh baa u timi waxay tihi inantaydii nin ayaan u hoynaya waa la gelbinayaa marka timihii baa wax kaga dhaceen maxaa la dhaha xanuunadan dumarka timaha ka daadiya kuwaa mid kamid ayay sheegtay markaa bal ka waran haddii aan timo kale ugu xidhiidhiyo waa mawqif muxrij bay sodohdaasi taagan inanteedii oo la hoynayo timana aan lahayn oo timihii aflaaqa iyo wax lamidi ay ka daadiyeen marka wax dembiya iyo arrinta noocaasiya bimacnaa aan ku gelaya haddaan timo kale ugu xidhiidhiyo rasuulku sal lla alay wasalam arrinta noocaasiya waa ka diiday waxaanu tilmaamay arrinta noocaasi inaanay banaanayn waxaynu leenahay laba xaaladoodba oo adduunyada dusheeda inagu soo maro waynu imtixaamanay xaalad waa xaalatu farax xaaladna waa xaalatu xujun xaalatu farax oo arooska iyo waxyaabaha lamida wey xaaladna waa xaalatu xusniyo waa marka musiibatu lmowt ay dhacdo waa labada xaaladood ee dadku ay kala baxaan waxaa kala baxa qofka ka sabraayo macsiyada ee naftiisa ka xakamaynaya iyo kaan awood sabir aan lahayn naftiisa macsiyada u kaga xakameeyo oo qofka aan sabir lahayni waxaa dhacday inuu macsiyada ku dhaco xaaladda farax xaaladda musiibat lmowt ay dhacdana asabru calaa aqdaar illahi lmu'nima qofka laga hele ku sifaysanayo qofka kale ayaa kala baxa saasi awgeed baa rasuulku tilmaamay laba tawl ama laba dhawaaqba inay macdalo yihiin labada xaaladood buu israaciyey dhawaaqa waxa weeyaan heesaha ee baxa marka la farxaddu ay jirto muusiga iyo heesaha iyo dhawaaqa waxa weeyaan baroorta ee baxa markay musiibat lmowt ay dhacdo markaa qofka bani aadamkii rag iyo dumarba waa inuu ogaado adduunyadani inay tahay maalmo kooban oo wax yaroo naftaada aada ugu raaxaynaysay raaxo yaroon baaqi aan sii ahaan oo markiiba ku dhaaftay yaanay ku jeejinin naciimka daa'imka ilahay agtiisa yaal yaanay sabab u noqonin allah subxaana watacaala cadaabkiisa iyo cadhadiisu inay kugu dhacdo marka waxaan leenahay walaalaha muslimaadkaa ha ka digtoonaadaan macaasida iyo mukhaalafaadka cinda waxa weyan alcurfi wadifaaf dadka kale muslimiintaana ha uga digaan wallahu aclam su-aal halkan oo qofka soo qoray wuli ilahay baa idinku dhaariyay ha ka tegina nacam anshudukum billah su-aashaasi ka jawaaba ayaa ku qoran marka su-aashani waxay tahay rasuulku sala ala wasalam wuxuu nacdalay gabadha ninkeeda diida marka firaaska uu ugu yeedho marka gabadhu haddii ay mehersan tahay oo weli aan gurigal aanu dhicin haddii arrinta noocaasi ay samayso miyay soo gelaysaa xadiidkaa biduuni shak mar haddii ay tahay waxa weeyaan ninka xaaskiisii zawjadiisii oo caqdi nikaax uu ku dhacay haddii waxa weeyaan meeshu ay tahay meel munaasiba oo waxa weeyaan ceebtu ay asturan tahay inay diidda maaha haddii ay diiddana xadiidka waa soo gelaysaa wallahu aclam su-aashan su-aashii hore ayay la xidhiidhaa marka ay ka dhalatay ee ku saabsanayd soomka haddii gabadhu wadan dabadda ay ku nooshahay oo cid fidyadii ay siisa raashinkii fidyada aanay ahayn ma soo diraysaa beled faqiira ma usoo diri kartaa ama dad fuqari ay joogaan nacam raashin in lagu bixiya ayaa waajiba waxyaabaha fidyada oo in lacag lagu bixiya qofka ka gudi mayso marka cid raashinkaasi qaadanaysa haddaanay joogin qofka halka uu ku nool yahay waa inuu cid kale oo wadan kaleo dad fuqari ay ku noolyihin joogto lacagta u diro oo u wakiisho inuu raashin uu ku iibiyo dabeetana sidaa fidyadii uu kaga bixiyo laakin lacag in lagu bixiyo fidyada waxa weeyaan ma banaana kana gudi mayso qofka waxay leedahay kaatunkii ama sorgalkii rasuulka waxaa ku qoraa maxamedun rasuulullah marka waxaa jira silisiyo ay ku qoran yihiin allah markaan xidhano suuliga ma la gelaynaa maxay diintu ka qabtaa xadiis bay kusoo aroortay abu daawud warinaayo iyo kayruhuba in rasuulku sala allahu alayh wasalam sargalkiisaasi uu bixin jiray marka suuliga uu gelayo laakin xadiiskaasi ma ansixin wahab ibnu munabih ayaana wahmiye bay yidhaahdeen ahlucilmigu raxmat ullahi calayhim oo rasuulku inuu lahaa khaatim naqshuhu maxamed rasuulullah ayuunbaa sugnaatay inuu bixin jiray mid sugnaatay ma aha nacam marka haddii fargalka ama siriska ama waxyaabo lamidaba ilahay xubkiisu uu ku qoraysa maxamedun rasuulullah iyo allah iyo ama aayado qur-aana in suuliga lala galaa ma aha mid haboon ilahay wuxu ui waman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwa lquluub ilahay magiciisa iyo dikrigiisa iyo xuskiisa waa in la weyneeyo markaa qofku inuu ka baqdo inuu ka lugo ama laga xado iyo waxyaabo lamida mooyaane sida qofka muslimka la gudboon tacdiiman lishacaa'ir illah waa inuu iska dhigo oo aanu suuliga la gelin bsmku waa aayad madax banaan iyo waa aayad qur-aanka kamida sidee la isu waafajinaya waa sal labadaas iskama hor imanayaan waa aayad qur-aan oo allah subxaana watacaala uu soo dejiyo oo min kalaam illah waa aayad madax banaan markaan leenahana waxaynu uga jeednaa suuradahan ay ku bilaabma ama ay hor taalo bimacnaa aayad ku tirsan ma aha waa aayad iska madax banaan oo suurad walba waxa weeyaan lagu bilowdo ama lagu furfurto macnu waa sidaas wey labadaa macnana isma diidayaan maalinta jimcaha maxaa loogu khaas yeelay ama loogu gaar yeelay in la badiyo salliga nebiga allahu aclam xikmada ku jirta laakiin rasuulkeena sala allahu alayh wasalam ayaa arrinta noocaasi ay noo sheegay marka inagu waxaynu kaga dayanaa nebi maxamed maalinta jimcuhuna ma aha maalin salliga nebiga oo qura lagu gaar yeelay cibaadaad fara badan oo lagu gaar yeelay ayaa jira waana maalin waxa weeyaan fadli badan bal maalmaha toddobaadka ama usbuuca ta u fadli badan wey cibaadaad fara badanna waa lagu gaar yeelay kawaran ilaa martaba casaysada taari anigaaba halkaa ka maqliyo sheekii darsiga gilligeeba idinka jawaabay marka ma inuu iskhilaafnaabaa doonaysaa maxaad igu soo celinaysa gabadha ninkeedu hadduu furo aanu ku noqon karin weligeed nin kale xataa hadduu guursado manaa haddana uu furo waa teebaa ayay ujeedaa wasle walaal su-aasha soo qor waa gabadha licaanku uu ninkeeda waxa weeyaan uu dhex maro idaa talaacana alrajulu walmara oo intuu xumaan ku tuhmo dabeetana ay nacdalsamaan weligeed waa la kala kaxaynayaa weligeedna waxa weeyaan kuma noqon karo haddii toban nin oo kale ay soo guursadaan oo ay soo furaan allahu aclam madoobaysadana waa laga hadlay oo kitaabkaa way ku qorantaan fila maxaad iyadana igu soo celiseen su-aashan haddii uu qofku ilka raara yahay oo ilkiisu isdhaaf dhaafka yihin oo inuu isku qabtaaba aanay suurtagal u ahayn malaa dadkaasa isaga badanay ma u banaan tahay inuu tago meelaha ilkaha lagu hagaasiyo oo dabeetana ilkihiisa uu qoro alena qofka haddii ilkuhu ay wax dhibaata ay ku hayaan haddii wax dhibaata ay ku hayaan ilkihiisa si dhibkaasi uu isaga suuliyo yaana waa waa hagaasin karaa laakin iyadoo ilku wax dhibaato aanay ku haynin hadduu ilaa ilkihii baan qoraya ujeedada u qoraya ay tahay qurux awgeed taasi waa tanacdasha sama sababay almutafallijaatu lilxusn rasuulku wuxuu nacdalay dumarka ilkahooda qora iyadoo ujeedadu ay tahay iyagoo qurux raadinaya oo isla foolxumo iska suuliya qofka bani aadamkaana sida ilaahay u abuuray haddaanay wax dhibaataa ku haynin waa qurux badan oo ninku arkay rasuulku sala alay wasalam isagoo musbila marada dhulka jiibaya uu yihi irfac ijaarak marada kor u qaad sida imaamu tabaraani uu werinayo waxaa ninkaasi yii lugahaygan waan qallaafaan leeyahay waan isqonfayaa buli markaa foolxumodan dadkaan kaga qarinaya rasuulku wuxu uhi irfac ijaaraka fa ina khalqa allahi kulahu xasan maraada kor u qaad ilaahay khalqigiisu dhammaantiiba waa qurux badan yahi laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim ilahay ba subxaana watacala sidaas i markaa qurux awgeed qofka bani aadamkaahi inuu ilkihiisa u qoro ama jirkiisa u bedela iyadoo qurux raadinayo intaasi tahay mid banaan maaha hadduu qof yidhaahdo waan iska daynayaa guurka sababo badan oo uu sheegtay awgood isagoo aan inkirahayn sunnada nebiga sida nimankii xadiidku uu kusoo arooray rasuulku man ragiba can sunati uu yihi miyuu ku sifaysmayaa faman ragiba can sunatii falaysa minii maanaa guurku xaalado waajibo ayaa jirta oo qofku haddii guurka uu awoodo naftiisana fitna uuga baqdo yajibu caleyhi nikaax guurku waajib ayaa uu ku yihi leannu qofku naftiisa fitnada inuu ka badbaadiyaa waa waajib si kale uu kaga badbaadin karaana ma muuqato ila bizawaaj marka zawaajkiiyo guurkii waajib buu ku noqonaya ama haddii waxa weeyaan qofku aanu naftiisa fitno uga baqanahayn oo ilaahay subxaana watacaala cafaaf ku arsaaqay min gayri zawaajin walaa nikaax haddii guurkii uu iska daayo iyadoo arrintaasi aanay ahayn ragba can isunna inuu sunadii rasuulka uu nacay ku dambaabi maayo oo nimanka xadiidkan uu kusoo arooray waxay ahaayeen niman buur la-aanta ku cibaadaysanayay oo allah subxaana watacaala ugu dhawaanayay oo khilaafa sunna wax sunadii rasuulka khilaafsan ayay dooneen inay cibaado ay ka dhigtaan oo allah subxaana watacaala ugu dhawaadaan taasaana rasuulka ku inkiray waxaan filayaa su-aalo badan inay ku socdeen sheekii idin dhigaayay tanbihaat cala axkaam takhtas bilmuuminaat marka isna waa idin soo socdaayo dersiga labaad isaga ayaa leh su-aalaha ku socday ku saabsan abwaabtii uu ka hadlay timaha jaristooda iyo madoobeyntooda iyo cadayntooda iyo cadayntooda isaga ayaa insha allahu tacaala idinka jawaabi doona wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed